haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta qaxootiga caalamka waxaana soo jeedinayaa nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha sanad walba maanta oo kale labaatanka bisha juun waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga sida ay sheegtay laanta qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ee loo soo gaabiyo u n h c r muhiimadda maalintan ayaa ah in toosh lagu ifiyo xuquuqda baahiyaha iyo riyada qaxootiga sidoo kale maalintan ayaa ka caawisa qaxootiga in indhaha caalamka ay soo eegaan dadka ka cararaya colaadaha iyo cadaadiska salka ku haya nacaybka ku salaysan diinta siyaasadda isirka midabka iyo wixii la mid ah boqolaal kun oo soomaali ah ayaa hadda qaxooti ku ah dalal ku yaala caalamka oo u badan afrika iyo aasiya haddaba gebi ahaanba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa arrimaha qaxootiga innaga oo fursad ay dhibaatadooda iyo riyooyinkooga mustaqbalka kaga hadlaan siin doono dhegaystayaasheenna ku jira xeryaha qaxootiga ee meelo ka mid ah caalamka dhegaystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan ku bilaabo walaal soo dhowow xaggee nagala soo xidhiidhaysa magacaygu waa cali macalin aadan waxaan ku suganahay firooyinka dhadhaab qaxootiga dhagaxli khaas ahaan
cali waa mahadsan tahay bal marka hore noogaga sheekey xaaladaada iyo guud ahaan xerada dhagaxley ee aada hadda ku sugan tahay shukran xerada dhagaxley waa xero nineteen ninety twogii inaas aan soo galnay annagoo aada u yar khaasatan aniga markaan iska hadlo waa xero aan ku weynaadon ku waxbartay ku guursaday shaqooyin kala duwan macalinnimo aan ku soo maray heer glassroom teacher maamulnimo qeybta dibitiga iyo heer teacher ahaan oo primary ah kadib noloshayda hore ayay usii socotay waxaan la yimid isbedel ama fikrad oo ah in brefat khaas loo leeyahay aan furo taasoo hadda alxamdulilah noloshayda meesha ugu fiicneed ay ku marayso cali marka hore hambalay ayaan ku leeyahay maadaama adiga oo yar inta timid xeradaasi qaxootiga kadibna wax bartay kadibna iskuol goobtii ka furay si nolosha ardada soomaalida ee qaxootiga ah aada wax uga bedeshid waa arrin ku dayasho mudan marka maadaama aad tahay qof macalin ah maantana ay tahay maalintii qaxootiga ee caalamiga ahayd annaga oo fursaddan ka faa'iidaysanayna bal waxbarashada xeryaha dhadhaab gaar ahaan ardada soomaalida bal noo faahfaahay xaalkooda dhanka waxbarashada
mahadsanid xeryaha qaxootiga dhadhaab khaasatan dhagaxley aan joogo waxaan dareemayaa kuwa kale inay la mid yihiin waxbarasho ahaan waagii hore ayay tayo badnayd ay ka fiicnayd barashada maanta marka loo fiiriyo waxaan sidaa u leeyahay waagihii hore ma jiri jirin wax tuushooyin xataa la barto dadku aayeen dad isku wada mid ah mid iskuol hore usoo bartay ma jiri jirin qof walba wuxuu aaminsanaa iskuolkaa waxa laga barto in ay wax u-ool u tahay waxbarasho tayaysanna waa laga heli jiri waaga mana jiri jirin aaladan cusub ee technolojiga sida teleefoonyada maanta dadka wadada ama qadka ka bixiyey fikradahan buufiska faraha badan ee qof walba isku haleynayo dibada ayaad aadi doontaa ee maxaad wax ka baranaysaa laakiin haddeer ilmihii ama dadkii waxbarashada la rabay inay waxbartaan ay mustaqbal wanaagsan yeeshaan waxyaalo badan oo kale ayaa carqalad ku noqonaya waxbarashadoodii sida aalada mobilada iyo tiktok whatsappka iyo in kaleoo lamid oo fara badan marka waxbarashada sidii hore uma qiimo badno maanta waxbarasho tayaysanna kuma hayaan qaxootiyada maanta laakiin weli sido siday dhaantaa meel hadda zero zero ah ma aha laakiin wanaaggii hore ma qabto waayahay rajadii maadaama aad tahay qof waxbartay rajada boqolaalka kun ee soomaalida ah ee qaxootiga ah ee ku nool kenya ay ka qabaan in ay waddanka ku laabtaan intee la eg tahay
boqolkiiba siddeetan iyo shan waxay rajeynayaan inay dib loogu laaban doonin waddankooda saan hadeer la dareemayo kaxali ahaan waayahay caliyow sida aad ii sheegtay sanado badan ayaad qaxooti ku tahay xeryaha dhadhaab marka maanta oo kale oo ay ku astaysan tahay maalinta caalamiga ah ee ay qaramada midoobe u aqoonsatay qaxootiga maxay uga dhigan tahay dadka qaxootiga ayaad is leedahay maanta oo kale waa maalin farxad weyn wina qaxootiga iyo bulshada soomaaliyeed ee faraha badan ee ku nool sababtoo waa meel amni nabadgelyo iyo maaragtay waxbarashada boqolkiiba sagaashan ay ku heleen waxaan leeyahay marka waa maalin xusid iyo mudnaan mudan in maaragtay la ogaado cali aad baad u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan uga sii gudbo dhegaystaha kale soo dhowow walaal magaceyga waxaa la yidhaahaa faadumo cumar axmed waxaan joogaa wadanka turkiga khaasatan gobol la yidhaaho burdur qaxootiyaan ahay waxaan imaaday labada kun iyo kow iyo tobanka ani iyo caruurteeda ayaan imaanay
faaduma marka magaalada burdur si wacan ayaan u garanayaa ma soomaali badan oo qaxooti ah ayaa degan
qaxooti badan waa degan yihiin maasha allah tabaarakallah wax tahriibay iyo wax oo joogaan waa isugu mid waa waa waa dadna waa tahriibeen dadna way deganaan u joogaan laakiin dadka deganaanta u joogaan waxay ka sugayaan u n-ka ayay ka sugayaan in oy wado lenta way ka sharxan yihiin u-nkay ka sharxan yihiin waa garta marka adiga waxaa ii sheegtay in muddo ka badan toban sano aad halkaas ku sugan tahay marka rajadaadu waa cenkee rajo noocee ayaad leedahay wallaahi waxaa rajo eh in oon qaxootiyaasha meel kasta ay joogaan oo ka koob ah waddanka turkiga in ay qaadan doonaan owalna ay qaateen laakiin hadda oo macnaha karoonihii iyo wixii oo kala aqiray marka faaduma maanta waa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga marka maxaad jeclaan lahayd mustaqbalka adiga iyo caruurtaadaba wallaahi waxaan jeclaan lahaayeen mustaqbalkeyga iyo iyo aniga caruurteydaba waxaan jeclahay waddanka turkiga oo soo dhoweyn buuxdo isiyeen shacabkooda iyo dowladoodaba aana wax aan ka sheeganin oo ilaa iyo haddana aan madaxa u saaranahay wadan alla wadankii maanta oo waraaqdayda qaadaan oo qoftan waa qaxooti ee i dhahaan aan diyaar u ahay haddii ilaahay ii idmo waa yahay dad aad halkan ka salaamayso ma jiraan oo aad jeceshahay in aad codkaada gaarsiiso oo mar hore kuugu dambeysa
wallaahi aniga kolley inta soomaali oo meel kasta ku wada nool yihiin waxaan jeclahay in aan salaamo oo salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi aan ku salaamo dhammaan soomaali inta sheegato oo ani aan ka koow ahay oo adiga laba aa ka tahay wallaahi waa baarahana waan dhagaystaa ilainta subaxdina way iisoo dhacdaa galabtina way iisoo dhacdaa wixii akhbaaroo dhan way iisoo dhacaan heesooyinka noo soo badiya marka akhbaarta ay dhammaato heesooyinkaan jeclaa la soo dhigo
waayahay waayahay waayahay waa mahadsan tahay barnaamijyo heesaa waan soo daynaa sida kan salaamaha oo kale iyo idaacadaha maaragtay dhammaadkoodaba halkaasaad ka heli kartaa waana mahadsan tahay faaduma mar kale waan kaaga mahad celinayaa wicitaanka adigaa mudan adigaa mudan waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyadoo sida aan horeba idinkugu sheegna barnaamijka gebi ahaanba uu maanta ku saabsan yahay xuska maalinta qaxootiga adduunka dhegeysto kale ayaa hadda khadka igugu jira walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhowow bismillah magacayga waa a j waxaan joogaa magaalada jabuuti waxaan ka mid ahay dhalinyarada qaxootiga ee ku nool magaalada calacadde ee dalka jabuuti walaal waayah bal ejeyow noo faahfaahay bal xaaladaha guud ee aad ku aragtay qaxootiga ku nool xerada cali cadde ee dalka jabuuti
horta qaxooti markii la yidhaahdaba qofka bini aadanka ah markiiba maskaxdiisa waxaa ku soo dhacayso marxalado kala duwan qaxootiga jabuuti waxba kama duwan qaxootiyada caalamka oo kale sida kuwa africa nabadaan ku haysanaa weliba anaga ahaan soomaali markii aan nahay wax dhibaato ah oo aan ka sheegano ma jiro waa garta marka ka eeji ahaan adiga maxaa qabataa ma qaxooti uun baad iska tahoo xeradaad dhex fadhidaa mise qof xirfadla ah tahay oo shaqooyinkiisa kale sii wata
waa maadsan tahay nuur aniga ahaan aniga waxaan ahay muruqmaal xirfadla ah oo weliba xirfad asiga u gaara bartay qaxootina waan ahay oo waxaan ahay qof u diiwaan gashan oo hay-adda onaris qaxootiga jabuuti nin shaqaystana waa ahay oo muruqma leh alxamdulilah waaya maxaa ku shaqaysataa
aniga waxaan ahay sawir qaade muuqaal duube videoyadan waan sameeya oo waxaan ahay editor xeerka saxaafadan waxaan ahay nin bartay oo weryo ahaan maanta waan waan u shaqaysan karaa alxamdulilah
waayahay mabruuq ayaan ku leeyahay e j maadaama aad tahay qof saxafi ah oo sawirada iyo muuqaaladana duuba waa maadsantaha marka maadaama aad saxafi tahay oo aan isleeyahay xog badan ayuu hayaa bal noo faahfaahay xaalada guud ee qaxootiga xerada cali cadde maadaama dhibaato badan ee dunida ka dhacday oo xanuunkii covid nneteen-ka uu maaragtay isdhexgalkii adduunka uu aada u saameeyey covid sagaal iyo toban dunida dowladihii ugu waaweynayay maaragtay ugu dhaqaalaha badneyd aa ahaa kuwa ugu ooyinta iyo cawaadka badnaa dowladda jabuuti aad iyo aaday ugu dhabar adeegtay tan qaxooti ahaan markii aan ka hadlo horta wa waan kala go'doonnay annaga iyo iyo dadkii xerada deganaa oo waxaa joogsay baabuurtii bixaysay xerada tegaysay iyo dadkii halkaa kasoo baxayay magaalada imaanayay waxaa dhacday in laga soo lugeeyo xerada calacadda ilaa iyo magaalada lug lagu soo galo oo dadka qaarkood ay soo socdeen shan saacad shan maalmood markay yimaadeenna toddoba maalmood ee sariir saarnaayeen ay dhulka dhaceen marka xaaladda corona virus oo u geystay dunida iyo tan anaga ahaan oo noo geystay ma ah mid hadal lagu soo koobi karo waayahay marka maadaama ay tahay maanta maalintii qaxootiga adduunka aadna ka mid tahay dhalinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah jabuuti rajadaadu maxay tahay maxaad ku riyoonaysaa
horta dhammaan aniga iyo saaxiibadeyda ka mida qaxootiga calacadde hal rajaan leenahay rajadaasoo ah in aan helno waddan saddexaada haddii ay dhici weyda xitaa anaga waxaa nahay dad islaam oo iimaan leh waxaan leenahay wax ilaahayno qore maaha rajada kale aan leenahay waxay tahay waddankeena maanta nabad ayuu noqday alxamdulilah haddii dib loo noqonayo xitaa aad iyo aadaan u jeclaan lahayn maadaama ay jiraan dad badan oo dib u noqday oo aan saaxiibo nahay oo laftirkooda nala soo hadloona yidhaahdo war waddankiisaad ku ogeedin maaha inoo soo noqda insha allah taas maa rajaynayna nasiib wanaagsan ayaan ku rajeeyey ej hadda waxaa khadka ku jira dhegeyste ku sugan dalka griiga walaal adiga oo magacaada ku bilaabaya xaggee ka joogtaa dalka griiga
magacaygu waa xuseen cabdiraxmaan cali ku nool griiga gaar ahaan atenis xuseen barnaamijka kusoo dhawow bal nooga kaga sheekay xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka griiga waa dhowahay walaalkii macan waa dhowahay horta xaaladda griiga ee qaxootiga waa kala duwan tahay waa laba way u kala baxdaa qolana mataqaanaa waxay kusoo galaan dhulka qolana waxay kusoo galaan badda soomaalidii iyo qolaa ajaanibtaba haddaan ka hadlo soomaalida gaar ahaan qolada kusoo gasha badda waxay maraan waddo sharciya maraan oo faraha laga dhigaa oo mataqaanaa kaamamaa la geeyaa oo u n ta waxay siisaan cunto iyo meelay saxdaan iyo hoy iyo wax walba way siisaa markaas kadib waxaa la siiyaa aselam kaar wax la yidhaahdo ee magaalada ku maran oo sharci ah oo ay ku sugtaan kaarka wadanka ay ku qaataan idhiga wadanka ay ku qaataan iyo basaborka marka after that markay qofku idhigiisa iyo basaborkiisa qaato u n ta waxa waaye waxay leedahay maanta waa qof keligahana tahay magaalada gal noloshaada maamul mataqaana meel isku soo saar
waa garta marka waxaan u fahmay dadka soomaalida ah marka ay gariiga tagaan oo ay iska dhiibaan wadankaas qaxootinimo ha noqoto qaramada midoobe ama tan wadanka gariiga ugu dambeyn waxa ay u xubsiibtaan intooda badan in ay noqdaan muwaadiniin gariig ah
ha muwaadiniin gariiga noqonayaan marka soomaalida badanaaba markay in sharci ka qaataan oo inta kumasiina aadaano waa ka tagaan yurubta kale aadaano meeshaan dhaqaalo saas u badan oo mataqaan oo qofka oo ka heli kara ma jirto waa gartay marka sida dalalka kale qaarkood sida turkiga oo kale ama dalalka carabta maaragtay intooda qaxootiga aqbala ama africa qaxootiga inta meel maaragtay la geeyo xeryo ha noqdeen ama magaalooyinka qaarkood ha noqdeen markaasaa kadib wadan kale oo saddexaad oo dalalka hormaray ah loo raadiya marka gariiga taas waa ka duwan yaha leedahay gariiga xaaladaas waa ka duwan tahay horta waxaa jirto xaalad mataqaana familiyadaadoo kale qoysas waxaa jira soomaaliya oo kalea jirto oo caruur iyo waalid ka kooban iyo caruurta yar oo meesha soo gala waxaa jirta fursado kale ay haystaan oo aan sharcina inta ka qaataan ahayn oo yurubta kale ay qaadanayso yurubta maanta waxay u baahan tahay waddamanka yurub da'yar u baahan tahay caruur yar waxay u baahan tahay family laakiin dadka dhalinyarta oo mataqaanaa da'yar ka weyn oo aan family kahaynna si ay ku helaan fursadaas aad u adag waa garta adiga goormee waddanka timid gariiga aniga waxaan imid labada kun sagaal tobanka bishii tobanaad
waaya marka ma qaxooti ka diiwaan gashan xafiiska u n h c r ta ee griiga ayaa tahay mise dowladda griiga
qaxooti waa waxaan ahay ka diiwaan gashan xafiiska u n ta waayahay marka hadafkaadu muxuu yahay xaggee aada jeceshahay inaad mustaqbalka ku noolaato ma griiga mise dalal kaloo ka horumarsan
sida aan kuu sheegay da'yarta meeshan fursado badan ay haystaan carruurta markay inta kusoo galaan mataqaanaa taariid fursadaha waxay kale yihiin haddii qof ehelkaaga oo yurub joogo oo mataqaanaa waddamanka yurub ka mid a uu joogo waa kuu dacwo karaa dacwo kuu furi karaa oo la yidhaahdo family unification waxayna ka dhexaysaa waddamankan yurub fursado kale ahaysid waxay tahay haddii meeshan wax family aysan ku joogin mataqaanaa waxaad leedahay ani daayaraan ahay waxaan u baahanahay relocation barnaamij la yidhaahdo waxa waaye oo sida daayan kuu sheegay waddaman yurub waxaa jirta oo dib u dejin la yidhahdo haa relocation la yidhahdaa haddiise wax ehel isku maqneen waa yurubta kala ku qaadanayso wadankii labaa ku qaadanaya oo nasiibkaagaa sugay aniga gaar ahaan waxaa ii furan family unification wax la yidhaahdo oo waalidkayga an waxay joogaan ingiriiska hadduu ilaah yidhaahna xaggaasa mustaqbalka rajeyna inaan ku noolaado waayahay marka haddii aan usoo laabano dhanka soomaalida haddii aad qiyaastay ilaa iyo qaxooti intee la eg ah oo soomaali ah ku nool griiga
qaxootiga griig ku nool horta hal jasiirad ama hal meel kuma wada noola dadka waa kala duwanyihin meelo kala duwana ku nool yihiin jasiiradaha soomaalida ay ku nool yihiin caasimada ku nool yihiin jasiiradaha sidoo kale waxaa jirta jasiirad la yidhahda coos dadka ku nool oo soomaalida qiyaas ahaan waxay noqonaysaa adiga shan boqol oo qofood marka ugu badneed ee gaarto waxaa ku xigta jasiiradda soomaalida ay ugu badan tahay waxa waaye kiyos a la yidhahdaa ayadana adiga cadad ahaan laba kun ilaa iyo kun ay udhexaysaa dadka ugu badnaa ee soo gala soomaali waxaa jirta jasiirad la yidhahda ayadana matiliini ayadana kun iyo shan boqol ilaa waxay udhexaysaa shan boqol marka dadka hal meel kuma wada noola qoloba meelay ku nooshahay oo dhooti qofki meeshasaa loo xisaabin oo ku nool yahay oo kaxootina ka yahay aad baad u mahadsan tahay saaxiib waxaan kuu rajaynayaa in riyooyinkaada ay kuu rimoobaan haatanna bal aan fursad siino qaar ka mid ah qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay u warameen wariyaha v o e da ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol asalaamu calaykum waa aniga kusoo hadlaya xarada ifo waa magaceeda waxaa la yidhahdaa maxamed cali waxaan jooga xarada qaxootiga ifo kaas ahaan haddaan ka hadlo xagga oo maaragtay macaluusha qaxootiga aad buu macaluul u haystaa oo raashin ma haysto raashin qumano hadda oo macnaha ma haysto waagii hore waxaa la siin jiray shan iyo toban beri ka bacdi waxaa la siin jiray raashin raashinka waa laga goosta waxaa laga dhiga bil bil haddana waa ugu sii dareen laba bilood baa laga dhigay raashin ma siiyan qaxootiga hadda waxaa la sii waa wax yar dadkiina ayaga isku dhex noolo wax hadda ay haystaan ma jirto nin walba gaari gacanka iska wataa waa dad masaakiin ah waxaa ma haystaan isbitaalka hadaa dad aad geyso oo maaragtay dhahda maanta bal isbitaalkii baa maaragtay dadkii aan rabnaa inaan geysano oo daawaan la raasanayna isbitaalkii daawo ma lahan daawadiisi waxay noqota baanidhool baanidhoolkii haddana waxaa laleeya soo gado macnaha wax horta isbitaal hadda oo jiro oo macnaha caafimaad oo meesha ka jira male naagta hadday dhiigbaxayso cirbad lagu durayo ma lahan ilmihii oo wax barinaya waxbarashadooda waxay noqota lacag marka qaxootigan soddon sano aan joognaa annaga soddonka sano aan joogno dowlada soomaaliyana wax ka hadlaya maana arag dowlada naga guureynaleeyihin ayagaba naga guurinale mida kale aan ka hadlaya waxay tahay dadka oo qaxootiga degan soddon sano ayay degan yihiin xagga rebatrationka iyo xagga maaragtay wadamada shisheeye oo macnaha markii qurbaha la yidhaahdo wadamo shisheeye qurbaha sida u s a u k sweden waxyaalaha ingiriiska waxyaalahaasa qaadan jiray wixii ma qaataan hadda dadkii dadkii waa iska masaakiin oo maaragtay dhimashadana waa iska badata hadee nin nin wax siin kara ma jirtaba hay-adihii wax bixinayaba meesha qadka ka baxeen oo meelay aadeen hadda anna waan garana magacayga waa khadiijo xasan cumar xeradan waxaan imid kunaaaqoaaaaadii bishii afraad xeryaha dhadhaab aan soo galay xeryahan beriyihii hore xaaladii ay ahaayeen ama ay ku sugnayd aad bay u fiicneed dhinac walba qaxootiga waa la danaynayey raashinka wuu fiicnaa biyihi way fiicnaayeen dhinac walba way ka fiicnaayeen waxbarashada aad bay u saraysay aad baa loo fiicnaa marka marka muddo kadib muddo kadib qaxootiga wuu sii xumaaday biyihii waa dhibaato raashinkii waxaa muurda iyo la bixiyaa raashin fiican lama bixiyo si loo socdo loo socdo loo socdo bishii horta waxaan qaadan jirnay raashinka laba jeer baan qaadan jirnay bishi kowdeeda haddana shan iyo tobanka bishii laba jeer aan qaadan jiray in muddo aba hadda waxaa nala siiyaa laan cabaareed camal ayaan ku socnaa oo muurdiyaa nala siiyaa bis wax yar saliidaas iyo saabuuntaas ay ka fiican tahay ha marka labadii biloodna hal mar ah raashin nala siiyaa labadii biloodba hal mar baa raashin nala siiyaa horaana bil walba laba jeer aan qaadan jirnay waxaa kaloo jira aan raba inaan kuu sheego waxaa waaye aniga soomaaliya markaan joogay dowladaan ushaqeyn jiray dowlada hoose qaas ahaan dowladdaasaan ushaqeynay dowlad la-aanta dhibaatada ay leedahay wayna taabatay waan ognahay qaxootiga dhibaatada uu leeyahayna waan aragnay marka runtii faraq weyn baa u dhexeeya qaxooti iyo qofka wadankiisa ku nool isku mid ma aha nolosha sumcadda wax kastaba waxba isku mid ma ahan qaxootinimada waxaa laga dhaxlaa horta kow saarabta ma helaysid ma socon kartid meeshii laguga xayra xabsi korka fidan baad geli dhaadhaabta anaga hadda ma gaari karno habeen ma barya karno gaaris waatana uu haddaan dhahno waa nala maqlay laakiin ma aadi karno amar la-aan ma socon kartid xeryaha dhexdoodaaba dhibaato naga haysta hadda inaan isu marno xeryaha dhexdooda hadda dhibaato nagu soo nagu haysaaba inaan isu hagdheer markaa aadi rabto waadna kurkuraad ku aadi dhagaxlee markaad aadaysa cabsi baad ku aadi marka waa uun xabsi korka fidan ku jirnaa laakiin werigii aan wadankeena aan joogno dowladeena macaan aan haysanay xor baan ayn habeen waqti al waqtigaa rabto oo socdaal uu kugu soo dhaco waa iska socon jirtay waxaa dhibaato xoog leh baa qaxootiga ka jira run ahaantii waxaan filayaa dadka hadda soomaali joogo waxba ma dareensana dareenba malaha dareenkaa kadhe laakiin anaga dareenkan wuu noolyahay inkastoo qaxooti aan soddon sano aan aan ku jirnay xere qaxooti aan xabsi korka fidan aan ku jirnay ayaad moodaa inaan ka dareen fiicnay maxaa wadaninimaa nagu jirto wadaninimaa nagu jirto oo daltooyaa nagu jirto oo wax walbaa nagu jiro waxaan codsanaynaa inay maarka dadkaas ay isu tanasulaan war madaxtinimada nin ku dhashay ma jirto nin iska lahaanayna ma jirto ninkan aduu afar sano joon kiika adan afar sanad imaane inaa isu tanasusiin oo anaga aad noo naxdiin oo ummadda badah ku dhammaanayso meelaha lagu didilay xabsiyada ku ureen dhalinyara iyo ragga iyo haweenka iyo caruurtii oo meelaha ku babaktiyeen war unaha idin leh siyaasiya haddaa tihin ilaahay ka baqa v o a fursadan ay siisay aad baan ugu mahad celinayaa wayna ku mahadsan yihiin iyagana howsha sii wadaan leeyahay khayr allah siiyo bismillaah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyayaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan ku-xigeenka gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo marxaladihii ay soo mareen dadka hadda ku sugan kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo marxalado fara badan oo ma aragtay kala duwan baan soo marnay waxaan soo marnay xilli qaxootiga ma aragtay aad loo qiimaynayey daryeel badan la siinhayey dhaqaale lagu bixinhayey waqti adarkan hadda aan taagannahay qaxootigu wuxuu marhayaa ma aragtaaye meel aad u adag buu marhayaa waxaad moodaa hadda indhaha caalamka in laga sii jeediyey dhaqaale ahaan qaxootigu aad buu u liitaa hay-adihii ma aragtaaye ku shaqada lahaa way tabardareeyeen beesha caalamku dhaqaalihii way ka goosatay wakhti xaadirkan waxaan dhihi karaa waxaa qaxootigu marhayaa meel aad u adag isbedelo xoog leh oo ma aragtaaye noloshaannada saamayn ku yeeshayna way nala soo darseen waad garan kartaan dhaqaale la-aantii baryahan dambe jirtay cuduradii ma aragtaaye soo kordhay ee coronaviruska uu ka mid yahay ma aragtaaye iyo iyadoo haba yaraatee waxyaabihii aas-aasiga ahaa ee bini'aadanku uu u baahnaa aanay hadda ka jirin kaamkan dhadhaabeed gaar ahaan xerada qaxootiga ifo yaa ma aragtaaye intaa iyo weliba in kale oo dheeri oonan hadda ma aragtaaye aanan faahfaahin ka bixin karin ayaa jirta anigu waxaan soo galay xerada qaxootiga ifo dii dad badan oo ma aragtaaye ila mid ah oo ilaa iyo hadda ku sugan baa jira dad badan oo ma aragtaaye fursad ilaahay siiyey oo ka baxay baa jira ma aragtaaye kaamkan dhadhaab gaar ahaan xerada qaxootiga ifo tusaale haddaan ku siiyo gabadhan hadda ma aragtaaye ka mida baarlamaanka maraykanka ee ilhaan cumar la yidhaah waxaan ku wada noolayn kaamkan dhadhaab baan ku wada noolayn xilligii iyadu qaxootiga dhadhaab ay joogtay anu qaxootigan dhadhaab baan ku sugnaa in badan oo hadda xilal ka haya dowladda maraykanka oy u badan yihiin dowladaha hoose yaa waxaan wada joognay xerada qaxootiga ifo iyaga waxaa weeye ilaahay fadligii fursad baa alla siiyey annaguna hadda sidii baan u joognaa wakhti xaadirkan markaa dadka soddon iyo kowda sano joogay een anugu ka mid ahay noloshoodu aad bay hadda u dhib badan tahay waxaan ilaahay ka baryaynaa meel ka khayroon inuu alla noogu bedelo waxaa kaloon rabaa inaan sheego waxaa jira dad xeryahan qaxootiga ka guuray oo rebartration galay haddana soomaaliya markay ku noolaan waayeen dib u soo noqday oo xeryihii xeryaha qaxootiga kaamkan dhadhaabeed ku rafa oo kaar in la siiya loo diiday waxaa kaloo jirta dowladda kenya afartii sanaba marbay ma aragtayay aad moodaa inay kacdoon samaynayso oo ay leedahay qaxootiga ha nalaga raro owel qaxootiga ha nalaga raro iyo canaha macquul a bay dhihi jirtay hadda xeryihii waa in ma aragtaaye dadka ku noole soomaalida ah waa in xeryihii lasoo afjaray leedahay haddee meeshanna waxaa nagaga furan xagga dowladdana waxaa nagaga furan waxaa weeyaan
noocun argagaxo qaxootiga ha la iga raray iyo qaxootiga ha la guri arrintaasi way nagu badatay si aan yeellana waan garan laanahay waddankiina waddan lagu hagaagi karoo maanta aan ku guuri karro ama aan aamini karra ma aha ilmaha wax noo baranhayay waxbarasho iyo maaragtay biyihi iyo caafimaad baanu meeshan ku haysana caafimaadka walow uu aad u liito waanu isku dhex yacnay marka meelaan u dhaqaaqna iyo meelaan ka dhaqaaqnaan garan laanahay xaaladannadu aad bay u cakiran tahay intaas ayaan dhegaystayaal toddobaadkan ku soo gebagabayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo